golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa ansixiyey heshiiska kubiirista urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika waxaana haa ku ogolaatay in ka badan boqol iyo afartan xildhibaan sida uu natiijada codaynta ku dhawaaqay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka cabdulaahi cumar abshirow oo kulanka shir guddoominayey waxaa ogol ugu codaysay boqol afartan iyo sagaal hal xildhibaanaa diiday xildhibaan ka aamusay ma jiro sidaa darteed hinsharciyeedka hay-adda xisaabayaasha soomaaliyeed wuxuu noqday sharci baarlamaanka soomaliyan wuu ansixiyey aadaa umahadsantihiin mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda iyo guddiga maaliyadda iyo miisaaniyadda golaha shacabka ayaa intaasi kadib waxay xildhibaanada golaha shacabka ugu mahad celiyeen ansixinta hindisharciyeedkan haddii ilaahay idmo uu xeerkan uu aqalka sare dhaafo faafinta rasmigaana madaxweynuhu ku saxiixo waxaynu yeelanaynaa si rasmi ah hay-adda xisaabaadka oo ayadu waxaysan ansixin ama accountant iyo auditor aanay abruuf garayn uusan waddanka ka howlgeli doonin waxay taasi qayb ka noqon doontaa in dakhliga kor loo qaado waxay qayb ka noqon doontaa shaqo abuurka waxay qayb ka noqon doontaa in dowladnimada iyo effectivenesska iyo professionalismka uu kor u kaco xildhibaanada sharafta leh anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda maaliyadda iyo bahda maaliyadda oo dhan waxaan leeyahay waa mahadsantihin soomaaliya ayaa noqonaysa xubinta sideedaad ee urur goboleedka iskaashiga dhaqaalaha bariga afrika oo ay ku bahoobeen waddamadan waa kenya tunisiya uganda ruwanda burundi koonfurta sudan iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga ee konga